فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobai tobanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa taariikhda dalka taajikistan oo ka mid ah dhulka loo yaqaan bilaadu maa waraa annahri xalqada lix iyo labaatanaad ee taxnaha fasiiru ayaad maqli doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada labaad ee taxnaha calaa minaaji nubuwa taasoo aan ku eegi doonno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhaxalgalka ah aynooga tegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maxay tahay ahmiyaddu uu leeyahay tacaawunka halkee ayayse tahay in laysku garabsado ma jiraan waxyaabo caqabad ku ah wada shaqaynta wanaagsan qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان waa hagaag qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu noqonayaa xalqada labaad ee taxnaha calaa minhaaji nubuwa taasoo aan ku eegi doonno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhaxalgalka ahaa inooga tegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya walaalkeena haashim cabdinaasir على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي waxaa cariiri ku noqday magaalada maka adeerkiisa abudaalib ee difaaci jirana wuu dhintay xaaskiisii uu jeclaa ee khadiija bintu quweylad oo uga dhigneed la taliyo iyo hilna way dhimatay makana waxba iskama beddelin oo dadkii ku noolaa weli way beeninayaa nebigii loo soo diray waxayna ku dhex qarqoomaysaa baadinimada iyo gaalnimada wuxuu go'aansaday suubanuhu sala allahu calayhi wasallam inuu aado magaalada adaa'if laga yaabay inuu halkaas ka helo dad ka naxariis badan qurayshtii qalbigoodu adkaaday ee joogay maka wuxuu daa'if kula kulmay odagay reer bani thaqiif ibnu cabdiyaaliil wuxuuna u bandhigay dacwada waaba nin ka daran abiijahl ama la mid ah xagga beenintana kaga abtirsada abiilahab wuxuu ninkaasi u diray nebiga sala allahu calayhi wasallam wax magaradkii ku noolaa magaalada adaa'if nabiga sala allahu calayhi wasallam ayaynan la daba kaceen dhagax ilaa ay ka dhiijiyaan oo ay dhiig ka keeneen gomadihiisa sharafta badan sannado kadib dhacdadaas wuxuu islaamku ku faafay jasiiratul carab dowladdii muslimiintana madiine ayay saldhigatay dadkuna waxay koox koox u soo gelayeen diinta islaamka caaisha radiallahu canha ayaa weydiisay rasuulka sala allahu calayhi wasallam ma jirtaa maalin kaaga daran maalintii uxud oo ku soo martay waxay dareemaysa caaisha dhibaatada maalintii uxud halka ay la ekeed maadaama rasuulku sala allahu calayhi wasallam dagaalkaas ku waayey adeerkiisa xamsa iyo toddobaatan ka mid ah saxaabadiisa sidoo kalena madaxiisa la daqray dhooshiisana la jebiyey markii ay su-aashaas weydiisay caaisha radiallahu canha rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay in dhacdadii adaa'if ay uga dareetay uxud markii ay dhagxeeyeen oo ay tuuriyeeyeen kadib ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam yidhi waxaan dhaqaaqay aniga oo aada u murugaysan mana soo miirsan ilaa anigoo maraya mooyee qarnu thacaalib madaxayga ayaan kor u soo qaaday waaba daruur oo ku dhex jiro jibriil wuu ii dhawaaqay wuxuuna igu yidhi rabbigaa wuu maqlay hadalkii ay tolkaa kugu yidhaahdeen iyo jawaabtii ay ku siiyeen malaggii buuraha ayuuna soo diray si aad ugu amarto wax waliba oo aad rabto in lagu sameeyo qoomkaas malaggii buuraha ayaa ii dhawaaqay wuxuuna yidhi haddii aad doonto waxaan ku rogayaa labadan buurood waxaan ku idhi waxaan rajaynayaa in dhabarradooda oo allaah ka soo saaro kuwa allaah keliya caabuda waxna aanan la wadaajinin maxalu shaahidku wuxuu yahay in hadalkii rasuulku sala allahu calayhi wasallam ee ah ma soo miirsan ilaa anigoo maraya mooyee qarnu thacaalib waa nebigii uu allaah soo diray wuxuuna og yahay in diinta islaamka uu allaah u hiilinayo garabkiisana uu yahay oo aanu hooji doonin haddana iyadoo ay sidaas tahay waa bini aadam oo wuu murugoonaya waxaana mararka qaar asiibaya hami iyo culays dhaqaaqii ou dhaqaaqayna wuxuu soo miirsaday asagoo maraya qarnu thacaalib dabcan masaafo aad uga fog magaalada daa'if ayuu soo jaray rasuulku salallaahu calayhi wasallam bal maxay kula tahay dadka maanta nool ee muslimiinta ah oo haddii iimaankooda oo dhan miisaan dhinac laga saaro dhinac kalena la saaro miisaanka rasuulka salallaahu calayhi wasallam ay xaqiiqo tahay inuu raajax noqon lahaa dhinaca la saaray iimaanka rasuulka salallaahu calayhi wasallam marka sow caadi maahan inaan marmar niyad jubno oo aynu garaweyno halka aan gommadaha ku hayno ma isku qaymaysaa daruufahaas oo ma og tahay in bini'aadamku ay soo marayso ilbirqsiyo uu ka baxayo dabcigiisii lagu yaqaanay waxaa qofka soo mari karta wakhtiyo aanu awoodin inuu kelimad ku hadlo ama uu dhegaysto talo la siinayo ee maxaan marka arrinkaasi oo kale uu dhaco ugu tirinaa inay tahay arrin shakhsiyadeed oo murugada qofka haysata ugu sii kordhinna halkii la rabay inaan ogaanno in bini'aadamku uu la mid yahay qorax soo baxaysa ama sii dhacaysa ruuxduna u xanuunsato si la mid a sida uu jidhkuba u xanuunsado haddii aad aragto saaxiibka oo buuqsan culaysna uu ku furan yahay murugadiisa murugo kale ha ugu kordhinin isku day inaad noqoto qarnu thacaalib oo kale oo uu ku soo miirsado ixtiraam oo qaymee murugada haysata markii uu degana garabkiisa qabo laabtiisana masax garab istaagna u muuji si qalbihana ugu waran ilaan wixii qalbi ka yimaado ayaa qalbiga kala gala ee iska daa xilliyadaasoo kale hadalka mandiqa ah marka uu qofku niyad jabsan yahay wuxuu u baahan yahay in lasoo dumo naftuna markay taa hayso waxay u baahan tahay in laabta la geliyo ee uma baahna muxaadaro dheer waxaa dhaca inaan taag darrayno iyadoo aanay ahayn iimaankeenna oo yar balse waa qalafsanaanta mararka qaar ay la timaado nolosha nabiga salallaahu calayhi wasallam maalinna iimaankiisu ma yaraanin xitaa maalintii daa'if laakiin radu ficilkii uu kala kulmay gaalada ayaa ahaa mid adag allahna wuu ogaa xanuun ka gaaray nabiga salallaahu calayhi wasallam lagumana canaanan in uu iska dhaqaaqay oo laguma dhihin aaway iimaankaagii bilcagsi waxaa loo soo diray malaa'ig u hiilisa ilaan allah subxaanahu watacaala wuxuu ogaay in ugu dambayntii uu rasuulku salallaahu calayhi wasallam yahay bani aadam xilligaas oo kalena insaanku wuxuu u baahan yahay qalbi naxariis badan ee uma baahna faylasoof ama hadalyaqaan qadiib ah سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuun idinkaga imaanayaa maxaanu ka naqaanaa taariikhda dalka taajikistan oo ka mid ah dhulka loo yaqaan bilaadu maa waraa'a annahri xalqada lix iyo labaatanaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku dhegaysanaysaan waxaana halkan kasoo jeedinaya walaalkeena mahad cubayd
tajikistan waa dal buuraley ah oo dhaca bartamaha aasiya kana mid ah dalalka taariikh ahaan loogu yeero bilaadu maa waraa'a nahri ee ay muslimiintu juhdiga iyo dadaalka ballaaran ku bixiyeen sidii nuurka islaamka lagu gaarsiin lahaa wuxuu ood wadaag leeyahay dalal eeshiyaan ah oo ay ka mid yihiin shiinaha oo kaga beegan bariga afghanistaan oo koonfurta kaga aadan usbakistan oo galbeedka ka xiga halka uu waqooyiga kaga aadan yahay dalka qarkiisiya masaaxo ahaan dalka tajikistan wuxuu ku fadhiyaa boqol afartan iyo saddex kun oo kilomitir oo iskuweer ah halka dadka ku noolna lagu qiyaaso siddeed milyan oo ruux magaala madaxda dalkana waa dooshinbeh marka laga hadlayo xagga qowmiyadaha waxaa dalkan ku badan qowmiyadda daajika oo tiradoodu dhan tahay siddeetan boqolkiiba guud ahaan shacabka dalka waxaa soo labeeya usbakiyiinta oo iyaguna shan iyo toban boqolkiiba ka ah waddanka halka inta soo hartayna ay isugu jiraan ruush iyo qowmiyado kale aqlabiyadda dhulkan waa dad muslimiin ah tiradooduna waxay dhan tahay sagaashan boqolkiiba halka intaa soo hartayna ay haystaan diimo baadil ah sida nasaarada iyo kuwo kale si la mid ah waddamada bilaaduuma waraa'a nahri tajikistan waxaa islaamka lagu gaarsiiyey jihaad iyo halgan muddo dheer socday halgankaasina waxaa dheefsaday dadkii mandiqadaasii ku noolaa kuwaasoo islaamnimada qaatay markaa loo soo daadego taariikhda mucaasirka wuxuu dalka daajikistan ka mid noqday dalalka dhaca mandiqadda turkistaanta galbeed ee ay qabsatay dowladda ruushka muddo dheerna maamulaysay dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ee milaadiyada intii u dhexaysay sannadihii kun sideed boqol lixdan iyo afartii ilaa kun sideed boqol siddeetan iyo shantii ayay imbiraaliyadii ruushku qabsatay mandiqadan iyadoo dheefdoon ah rabtana inay dadka dhulkan dega ay kala dagaalanto islaamnimada kooxdii balaashifada ee sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo tobankii la wareegay talada dalka ruushka ayaa awood adag ku bixiyey mandiqadda turkistaanta galbeed meelaha ay arrintani saamaysayna waxaa ka mid ah dalka tajikistan halkaasoo ciidamada ruushku ay dabqabadsiiyeen masaajidda dadkii ku kacdoomay ee ka soo horjeestayna ku gumaadeen inkastoo dadka ku nool tajikistan aanay marnabo oggolaanin gumaysiga ruushka mar welibana ay qaadayeen tallaabooyin kacdoon ah oo qaarkood hubaysan haddana waxay xornimo aan dhammaystirnayn gaadheen sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii xilligaasoo laba sano ka hor midowgii suufiyeed lagu jebiyey afghanistan sidaasi ayuuna ku burburay wixii ka dambeeyey xornimada aan dhammaystirnayn ee uu dalka tajikistan ka qaatay midowgii suufiyeed waxaa dalka ka dhacay dagaallo culus oo sannado socday kuwaasoo u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda talada haysa waxaa xusid mudan in dagaallada qaar ay ku lug lahaayeen jaamaacad islaamiyiin ah oo diidanaa in dalka laga tirtiro astaanta diineed ee uu leeyahay oo laga dhigo shuuci ama cilmaani
الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء وهجاج maxay tahay ahmiyadda uu leeyahay tacaawunka halkee ayayse tahay in laysku garabsado mise jiraan waxyaabo caqabad ku ah wada shaqaynta wanaagsan waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeen cabdikhaaliq macali cabdiweli
وقد أتينا بموسم بالخير جاء حب وإخلاص مضينا بهمة تعلو السماء آه نمضي بعزم لا نبالي نمحو المصاعب in la isgarab qabto oo la isku kaalmeeyo waa tiir aasaasi u ah dhisidda mujtamac cawood badan oo horumarsan maxaa yeelay wuxuu xoojinayaa xidhiirka bulshada waxa uuna ka qayb qaadanayaa in la gaaro horumar dhan weliba ah haddaba maxay tahay ahmiyadda uu leeyahay tacaawunka halkey ayeyse tahay in la isku garabsado mise jiraan waxyaabo ka horgudboon inuu bulshada ku dhex faafo muxuuse islaamku la gaaryahay marka laga hadlayo majaalkan dhammaan su-aalahaas waxaad kaga bagan doontaan warbixinteena insha allah isgarabsigu waa mid ka mid ah waxyaabaha lafdhabarta u ah mujtamac weliba oo guulaysta bani-aadamkana awood uma lahan inuu keligiis guulaysto iyadoo howlaha laga doonaya uusan axad kale u kaashan sidaas ayuu ku noqday cunsur aasaasi ah oo lagama maarmaan u ah isku dheelatirnaanta kowniga ah basharka oo keliyana kuma koobna ee waxa ay wadashaqayntu ka dhexaysaa sanku neeflaha oo idil wadashaqayntu kuma koobna oo keliya camal jamaaci ah oo ay afraaddu qabanayaan si hal hadaf loo xaqiijiyo balse ahmiyadiisu waa ay ka gudbalaaran tahay intaas uu waxa uuba ka mid yahay tiirarka xoojiya mujtamacaadka ay taariikhdoodu waartay waxa uu sahlayaa dhisidda xiriir adag oo u dhexeeya afraadda isagoo xoojinaya isfahanka iyo ixtiraamka dhexdooda ah taas oo suuragelinaysa inay si wadajir ah u qabsadaan maslaxada guud iyadoo ku imaanaysa wadashaqayntooda waxayna meesha ka saaraysaa walwalka laga qabo hawsha kuna soo dhammaanaysa si wax ku owl ah oo ay nabadgelyo ku dheehan tahay waa maxay sababta la isku kaalmaysanayo ahmiyadda ay leedahay isku kaalmaynta marka la joogo xaaladda bulsho waxa ay xaqiijinaysaa ahdaaf dhowr ah oo ay si wadajir ah u gaarayaan afraadda iyo dhammaan bulshada waxaana ka mid ah in si wax ko-ool ah loo xaqiijiyo ahdaafta la isla wadaagayo kolka ay shaqsiyaadku si wadajir ah u shaqeeyaan islamarkaana ay isdhaafsadaan khibradaha iyo garashooyinka uu midba kan kala dheeryahay waxaana ay keenaysaa siyaado xagga miradhalka hawsha ah iyadoo sidoo kale u saamaxaysa inay ka gudbaan in hal qof fakarkiisa lagu xadidnaado hawshana noqoto mid kala duwanaansho hal abuur iyo khibrado kala duwan leh waxa uu kaloo xoojinayaa horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha marka ay iskaashadaan shaqsiyaadka iyo mu-asasaadka waxa ay u suuragelinaysaa inay horumar la taaban karo ka sameeyaan dhammaan majaalaadka kala duwan sida horumarinta kaabayaasha xoojinta adeegyada bulshada iyo hagaajinta tayada nolosha dadka oo dhan taas oo ka qayb qaadanaysa dhisidda bulsho cadaalad ah oo isku dheelitiran markii ay dadku dareemayaan in qayb kale oo mujtamac ka mid ah ay taageerayaan garabkoodana taagan yihiin waxa ay dareemayaan kalsooni iyo qanaaco buuxda maxaa yeelay taasi waxa ay xoojinaysaa ruuxda mujtamaca iyo mas-uuliyadda sida wadajirka ah loo qaadayo qof walibana waxa uu dadaalku bixinayaa sidii ay hawshaasi u qorxoonaan lahayd si kooban marka isgarabsiintu waa shay lafdhabar u ah dhisidda mujtamac is haysta oo xoog badan xoojinta cilaaqaadka bulshada taageeraysa xaqiijinta ahdaafta wadajirka ah kana qayb qaadanaysa horumarka bulshada iyo dhaqaalaha sidaasi darteed waxaa waajib ah in la saro yeelo qiimaha uu leeyahay laguna dabaqo dhammaan waajibaadka kala duwan nolosha mujtamaca waxaa jira habab aan la tiri karin lana soo koobi karin oo uu leeyahay tacaawunka carruurta ayaa isku garabsata sida ay dadka waaweyn isku kaalmaynayaan oo kale iyadoo haddaba tabartooda iyo dadaalkooda isku adeegaya dadaal welibana ha yaraadee waxa uu noqonayaa mid naafic ah oo faa'iido leh hababka tacaawunka ee ay habboon tahay in la sameeyo waxaa ka mid ah garab istaagga waalidiinta iyo in la ajiibo baahiyaha usrada in laga wada shaqeeyo ilaalinta bay-ada iyo goobaha danta guud in la garab qabto jimciyaadka u taagan u adeegidda bulshada in loo kaalmeeyo dadka fuqarada ah iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba iyo in thaqaafadda isgarabsiinta la nashriyo si looga takhalluso faqriga iyo aafaadka la degaya mujtamaca haddaba faa'iidooyinka uu leeyahay tacaawunka waxaa ka mid ah inuu xoojiyo xiriirka walaaltinimada iimaanka iyo in wakhti kooban iyo suurad qurux badan lagu dhammeeyo howl haddii qofka uu keligiis qaban lahaa laga yaabo inuu ku dhibtoodo waxa uu soo muujinayaa awoodda iyo isku xirnaanta dadka maxaa yeelay kuwa isgarabsada waa adag yahay jabkooda tusaale ahaan waa sida usha oo kale oo haddii ay hal xabo tahay waa fududahay in la jebiyo balse waa ay adag tahay jibinta ulul badan oo isku xiran waxaa sidoo kale fawaa'idda laga helayo isgarabsiga ka mid ah in lagu gaaro raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay allah waxa uu ahaaday kaalmada addoonkiisa intaba uu qofka uu kaalmaysanayo walaalkiis sidoo kalena gacanta allah waxa ay la jirtaa jamaacada allah ayaa macooda ahaanaya maadaama uu allah la jiraanna marnaba ma khasaarayaan guushana iyaga ayay la jirtaa waana kuwa ka takhallusay anaaniyadda iyo in qofka naftiisa uu keliya uu wax la jeclaado mid weliba oo ka mid ah kuwa iscaawinaya waxa uu soo horumarinayaa wixii uu haayo si uu ugu horo kuwa kale iyadoo ay ku dheehan tahay jeceylka allah dartii ah iyo iimaan awood leh haddaba isgarabsiga waa un laba nooc oo keliya kuwaas oo kale ah in wanaag iyo alla kacabsi la isku garabsado ama in dembiga iyo xadgudubka la isku kaalmeeyo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الإمام ابن القيم رحمه الله وحا يري تعاونك واللبا نوع إن لا إسكو غربسد وناق إيو ألا كعبسيغا taas oo ay soo hoosgalayso jihaadka oogidda xuduudda allah oofinta xuquuqda iyo in la siiyo dadka mutaystay arrinkaasina waa kan ayna fareen allah iyo rasuulkiisa ama nooca labaad waa in la isku kaalmeeyo dembiga iyo xadgudubka sida in lagu heshiiyo daadinta dhiig aan bannaanayn ama maal ay qaadashiisu xaaraan tahay ama in la garaaco dad aan garaacis mutaysanin iyo wixii la mid ah kaasi ayaana ah midka ay xarimeen allah iyo rasuulkiisa haddaba goobaha uu tacaawunka galo waa ay tiro badan yihiin oo waxaa ka mid ah salaadaha shanta ah oo jamaaco lagu tukado iyo jumcada salaadaha ciidda iyo aadaabtooda xajka iyo shacaa'irtiisa guurka iyo weliimada loo qalo uwanqalidda carruurta iyo ajiibidda qofka muslimka ah haddii uu kuu yeedho haba ahaatee adoo sooman son sunno ah dhammaan waa cibaadaad ijtimaaci ah oo la isku garabsado haddaba waxaa jira waxyaabo caqabad ku ah tacaawunka oo hortaagan midda ugu weyn uguna horeyso ee ka mid ah waxyaabaha ku horgudban tacaawunka waa anaaniyadda iyo in aan kheyrka lala jeclaan dadka kale tartanka afraadda ka dhexaysa ee aan wanaagsaneen jaceylka hogaaminta hantida iyo waxyaabaha kale ee dheefta nafeed ah caajiska dadka oo la xasdo tacasubka iyo xisbi jaceylka dadka oo malaha loo xumeeyo kibirka iyo in qofka uu ba-ismoodsiiyo inuu ka weyn yahay kheyrkiisa gabagabadii waxaa habboon inaan iska ilaalino dhammaan sifaadkan caqabada ku ah in khayrka la isku garab istaago islamarkaana aan ku dadaalno wadajirka iyo wada shaqaynta taasi oo ah midda lagu helayo maciyada allaah qofkii uu alle garabkiis noqdana ma jirto cid ka adkaan karta نمحو المصاعب بالكفاح دربنا درب المعالي به ارتقينا للنجاح به ارتقينا للنجاح فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظب وخذ بالجد فيه guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgelayo dhegaystayaasheenna inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aannu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست